Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen in ka badan shan iyo toban arday oo bartay xifdinta Qur'aanka Kariimka islamarkaana ka aflaxday Maxadka Daarusunnah munaasabada lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka machadka culimo udiin macalimiin waalidiin odayaal dhalinyaro iyo mursharaf kale maamulaha machadka daarusunnah ee magaalada muqdisho macalin cabdirasaaq cilmi abuukar ayaa ka warbixiyey heerarka ay soo mareen ardayda isagoo u mahad celiyey waalidiintii garab taagnaa ardayda intii ay guda jireen barashada qur-aanka kariimka waxaan u mahad celinaynaa waalidiintii ayagana asbaabta u noqday inay xafladan qabsanto gaar ahaan kuwii ardayda maanta qalinjibintooda loo fadhiyo ayagana aad iyo aad ugu mahad celinaynaa si caamna waxaan ugu mahad celinaynaa ardayda waalidiintooda ay dhigtaan daarusunna ayagana waad u mahad celinaynaa taalian waxaan u mahad celinaynaa marti sharafka culimmadii halkan ka soo qayb gashay kelimaadkii wanaagsan ay ka yidhaahdeen ayagana allah subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa silaabtooda ay noo soo qaadeen midna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dunuubtooda ku dhaafo midna ilaahay subxaanahu wa tacaala darajaadkooda sare in ilaahay subxaana wa tacaala ugu qaado waa mahadsan tihiin anagana ilaahay subxaana wa tacaala waxaa weydiisanaynaa inuu naga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanahu ulaa'ika aladiina hadaahum allah qaar ka mid ah marsalabtii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey laysa fii jawfihi shayun min alqur'aan kalbeyti alkhari qofka aan qur'aan aqoonin oo joofkiis hal ka mid uusan aqoonin oon xifdisanayn wuxuu la mid yahay guri kharaab ah اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها آية لليسا جلد جلد فول كرآد hadba qur-aankaa xifdisan tahay hadba qur-aankaad ku dadaashay inta uu la eg yahay ayaa waxaa la ekaa doonto darajada jannada aad ku leedahay sidoo kale wanaaggii iyo akhlaaqda wanaagsan waxay ka mid tahay waxa qofka miisaankiisa aakhiraha uslaynaya marka waxaa la rabaa waalidiinta dhammaanta ilaa diinta a ku dadaalo diinta ilaa barano diintana a ku dhaqano maxaa yeelay jahlina ilaahay subxana wataala ma ogolo dufcadan waa dufcadii labaad ee ka aflaxda macadka daarusunna ee magaalada muqdisho tan ii markii la asaasay